bismi illaahi raxmaani iraxiim waan fariisan karnaa had waan fariisan karnaa guddoomiyaha labaad ee golaha shacabka ra-isul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha gobolka banaadir xildhibaanada labada aqal ee halkan nala jooga taliyaasha ciidamada qalabka sida safiirada iyo diblomaasiyiinta waxaan arkaa safiirka turkiga hobollada waaberi kooxda bambeyda salaan sharafta howlwadeennada gobolka bahda saxaafadda ciidamada qalabka sida kulligiin waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaah baa mahad leh oo caawa halkan isugu kaay keenay salaan taas kadibna waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiye caawa xafladdan quruxda badan iyo ciidamada qalabka sida oo suurtageliyey oo na ilaalinaya meel kasta ay joogaanba munaasabaddan dabaaldega ah ee lix iyo lix iyo lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaas meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalnimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhdiga ahayd ee fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyey cabdullaahi suldaan timcadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa tix ka turjumaysa dareenka shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba iyo wakhti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi oo ay ka soo bilaabatay kun iyo sagaal boqolkii ay ka soo bilaabatay halgankii ugu horreeyay halgamada africa uu bilaabay sayid maxamed cabdulla xasan oo ka bilowday gobollada waqooyi ooan ognahay inay yihiin dad waddaniyiin ah oo mar walba aan oggolaanaynin in la gumaysto ama gumaysi aan oggolayn or isu dhiibkaas muddo labaatan iyo kow sano kadib markii uu dhintay allah u naxariistee waxaa qoriisu dhiibkaas la wareegay s y l oo iyada naftigeedii ay dhiseen dhalinyaro saddex iyo toban ah oo ku dhisay mabaadi'da xornimo doonka oo waddaniyad leh oo daljeceel leh meesha gumaysigu uu ku shaqaynayey qaybi oo xukun meeshuu gumaysigu ku shaqaynayey qabiil iyo dhaqaale inuu kala siiyo soomaali kala gato iyo kuwa uu xiro iyo kuwa uu dilo xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiye dhiig iyo dhaqaale lagu bixiye wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga fiicnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan siday ahaan lahaayeen waxaanse sheegayaa in loo baahan yahay ina inay tahay wakhtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay kun iyo sagaal boqol lixdankii markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay maanta waa labaatan iyo lix shan beri iyo lix beri kabacdi ay ummadda soomaaliyeed ku darsoomeen guushaas oo ahayd guul ummadda soomaaliyeed u horseeday soomaalinimo iyo midnimo oo ku dhisnayd ama aasaaskeedu u ahaa aasaaskeedu u ahaa wadaniyad waddaniyad macnaheedu ahay qofka inuu jecel yahay dalkiisa keliya maaha inuu dadkiisa jecel yahay inuu dalkiisa ceebta ka ilaaliyo inuu dalkiisa ilaashado inuu cadow cadow cadow uusan keenin dalkiisa inuu xanaanaysto weeye waddannimadu waddannimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha waddaniyaddu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyey ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaaleeyaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay batriotism waddaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sana iyo bar ka hor wax waddaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaaya waddaniyad soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato waddaniyadu waa waxa keliya oo dalkan uu ka hormarayo oo aan uga adkaanan qabyaalada iyo danaysiga wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu